Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan Maxamed ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray kulanka wadatashiga bulshada caasimada ee xeerka nadaafada guud iyo maareynta qashinka ee gobolka Banaadir. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaasha degmooyinka, agaasimayaasha wasaaradaha maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka Banaadir Cabdicasiis Cismaan Maxamed ayaa ka waramaya kulankan.
Waxaa sharaf ii ah inaan maanta halkan aan u joogno dhammaanteena sidii aan ugu hadli lahayn ama xeerkan aada ugu darsan laheedeen go-aankiina oo ah mid masiiri ah ummadda soomaaliyeedna masiir qaran u ah maxaa yeelay waxa aan ka shaqaynayna waxay tahay waa xeerka nadaafadda xeerka nadaafaddana sida uu xudun u yahay in magaalada ay noqoto magaalo nadiif ah oo bilicdeeda wanaagsan midna u ah caasimadaha kale adduunya la jaan qaadi karto sida aad la socotaan diinteena xaniifka ah waxayna faraysaa in islaamka dahaarada iyo wanaagga nadaafadda ay leedahay iimaanka barkiisa in lagu tilmaamay annadaafat nusfu min aliimaan marka waxaa waajib nagu ah haddaan nahay maamulka gobolka banaadir inaan idiinsoo bandhigno xeerkan oo ah muddo dheer laga soo shaqaynayey waxaa lagu shaqaynaya ay ahayd in aad maxaa la yidhaahdaa dadka gobolka banaadir u shaqeeya ama shaqaale weynaha gobolka banaadir u shaqeeya guddigaas ay kasoo shaqeynaya wax kale maysan ahayn in la hagaajiyo magaaladan bilicdeeda iyo wanaaggeeda sidaa darteeda waxaa laga maarmaan noqotay in maanta idinkuna qayb ah ka ahaataan maxaa yeelay markii xeer la sameynayo waxaa waajib ah in xeerkaas ay qayb qaataan bulshada dhan goobtan aada fadhisaan waxaa la muran ka ah dadka aan rabna inay inbutkooda ay ku darsadaan culummada maxaa la yidhaahdaa bulshada rayidka heedeeda kala duwan iyo haweenkii iyo dhallinyarta soomaaliyeed ee goobtan fadhiso kulankan ayaa door ka qaadan doona in bulshada ay mas-uuliyad iska saaraan nadaafadda guud iyo maareynta qashinka ee gobolka banaadir